I have a dream.
I have a dream turjumidiya faallo qoraalkii ibraahim yuusuf axmed hawd dhaqanka soomaaliyeed qofka codkarkaa magac weyn buu lahaa isaga ayaana gabayaaga ku laba aha golayaasha garnaqsiga baanaha waanada wacdiga haasaawaha ayaa qofka qiimihiisa lagu dareemi jiray haddii ay cido arrinsanayaan qolo waliba raggeeda hadalyaqaanka ah ayay diran jirtay sideedana ammaan may ahayn hadalka la jeediyo in aan si qaabiyo qurux leh loo dhisin oo ereyga habboon la heli waayo ama sida ugu habboon loo odhan kari waayo waxaa laga duuli jiray murtida ah hadal waa dheh iyo dhegayso hadal lama wadaago ee caana ayaan la wadaagaa hadal sii dheh baa dishay hadal nin yareeyey kama wada tegin nin badiyeyna ma wada odhan hadal badani ahaan ma buuxso iyo kuwo kale halkaa waxaa ka soo baxi jiray hadal dhisan urursan xiise leh murti ku milan caddayn iyo marako qotoma sidaa darteed dhagta iyo maskaxdana qanciya af soomaaliga iyo nafta maqashaana koriya danta hadalka loo dhisaya ee loo qurxinaya waa in garowshiyo lagu helo oo xoolo xile iyo xarrago hadba waxaa laga doonaya lagu hanto waa in iyada oo aan garmaqaato la noqon ama meelka dhac la samayn haddana cidda lala doodayo laba dible loo ururiyo lagana libaysto guusha in awoodda hadalka lagu helaa ma fududa ee waxay u baahan tahay in qofku afka hodan ku yahay inuu codkar u dhashay ereygana heli og yahay inuu ku xeel dheer yahay dhaqanka iyo xeereerkiisa ereyga khudbad asalkiisu waa af carbeed waa hadal dheer oo abaabulan oo qaabaysan oo qof jeediyo una jeediya dad kale sida muuqata waa erey noo soo raacay diinta islaamka sidaa darteed waxaa inoo macneeya wacdi diimeed sida khudbadaha jimcaha xilligan cusub khudbad waxaa kale oo layidhaa hadal kasta oo qof dad uga jeediyo golo la joogo ama warbaahin ugu horrayn iyo ugu dambayn khudbaddu waa hadal codkornima ku jiro oo qofku u adeegsado gudbinta fikirkiisa si uu maskaxda iyo go-aanka dhagaystaha u saameeyo dadyagu oo dhan khudbadaha dhaqamadooda waa ay ku jirtay welina way ku jirtaa carabtii islaamka ka horraysay oo ahaa dad afka iyo murtida aada u weyneeyey waxa ay lahaan jireen bandhig caana oo la odhan jiray alxukaad kaas oo ahaa suuq weyn oo ay sanadkiiba mar isugu yimaadaan iskuna dhaafsadaan ganacsiga waxa kale oo suuqa ay ku soo bandhigi jireen suugaantooda iyo wixii murti ah ee cusub suugaanta halkaa laga jeediyo ee aadka loo jeclaa ayay khudbaddu ka mid ahayd taasoon carabta uga qiimo hooseyn gabayaaga taa waxaa laga arkayaa niman uu magacoodu taariikhda galay oo fagaaraha alcukaad ku soo baxay xilligan la jooga dunidoo dhan codkarnimada aad baa looga jecel yahay waxa ay ka mid tahay culunta la barto dadka taa daneeyo waxaa ka mid a qareennada xeerlaaliyaha saxafiga iyo wariyaha siyaasiga iyo wadaadka dadkaas oo dhan guusha hawshooda waxaa qaybta ah inay hadal dadka ku qanciyaan waxa kaloo aftahanimada loo adeegsadaa baadhista suugaanta culunta afka warbaahinta falsafado iyo dana kale dunida dadka codkornimada ku caanbaxay ee xusuusta reebay aad bay u badan yihiin laakiinse halgamaagii madoobaa ee martin luther king khudbadiisii loo yaqiin i have a dream waxaan leeyahay rio waxay noqotay ta dunida oo dhan ugu caansan martin luther king kun iyo sagaal boqol iyo sagaaliyo labaatankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdankii ee qarnigii tegay waxa uu u guntanaa inuu gobeeyo dadka asalkoodu afrikaanka yahay ee qudhiisu ka tirsanaa ee dalka maraykanku ku gumaysnaa waxa uu ku dhashay magaalada atlanta ee gobolka georgia carruurnimo midabtakoor iyo duleyn ayuu maray waxbarashadiisa oo ahayd culumta diinta waxa uu ku qaatay pennsylvania shahaadada dhakhtarnimo waxa uu ku diyaariyey jaamacadda boston sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo kontonkii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii wargeyska lagu magacaabo time magazine ayaa waxa uu aqoonsaday inuu yahay man of the year taas oo ah markii koowaad ee ay maamuus intaa leegsiiyaan qof asalkiisu afrikan yahay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii waxaa la siiyey abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize waxa uu sidaa ku noqday qofkii ugu do-ada yaraa dunida ee abaalmarin la siiyo taa waxa u dheeraa shan shahaado sharaf oo meelo kala duwan lagaga maamuusay martin luther king intii uu halgankaa waday naftiisa waxaa saarnayd middi afgeed hanjabaado joogta ah ayaa lagu hayay labaatan jeer in ka badan ayaa la xidhay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii waxa uu ka badbaaday qarax la doonayay in lagu dilo haddana sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii dhimasho ayuu ku sigtay kolkii muddi lagu dhaawacay intaas oo dhanna waxa uu ku jiray halgan aan gabasho iyo libiqsi toona lahayn malyuumaad iyo malyuumaad dad ah ayuu u ahaa tusaalaha halganka iyo rajada gobonnimo muddo dheer oo qarniyo ah ayaa cabdaanka qaaradda afrika ka qafaashay malyuumaad qof oo addoonnimo loo geeyey labada qaaradood ee ameerika iyo jasiiradaha ku agoog leh dabadeed sanadkii kun iyo siddeed boqol iyo saddex iyo lixdan markii dagaalka sokeeye uu maraykanka ka socday ayaa madaxweynihii xilliga abraham lucline waxa uu soo saaray wareegto lagu xarimayo addoonnimada dadka wareegtadaasi inkastoo ka sharciyowday gobolladii koonfureed ee diidanaa dagaalkii in lagaga adkaaday haddana xoraynta dadku aad ayay u jeetantay taa kastaku dadkii xoroobay may helin xuquuqdii dadnimo ee waxa ay la kulmeen midabka koor cadaadis iyo duljoogta ah oo aan addoonnimada waxba dhaamin hase yeeshee dadkaasi inay heryada gunnimada iska rogaan maalin qudha kama ay daalin ololka halgankooduna habeen keliya ma u gamaarin bartamihii kontonnadii qarnigii tegay ayay taasi dardar cusub yeelatay kolkaas oo la xaqiijiyo baaqii dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah the african american right movement xilligaa madowga dhulkooda maraykanka wax xuquuqoo la sheegi karo kumay lahayn dadnimada waa loo diiday oo looma aqoonsanaan inay la siman yihiin caddaanka tirada badan ee asalkoodu yurub ka soo jeedo looma ogolaan inay galaan meelaha dadka caadigii joogaan maqaaxiyaha hodheellada iyo baararta tusaale ahaan basaska iyo tareenadu waxay ka fadhiisan jireen halka ugu dambaysa ma ay dhigan karayn dugsiyada caddaan ku dhigtaan may heli jirin shaqooyin aan ka ahayn kuwa hoose xaafado u gooniya ayaa badanaa ku go'doonsanaayeen xataa kiniisaduhu iyaga iyo caddaanka kamay wada dhexayn in aada u yar baa lahayd xuquuqda codaynta doorashooyinka iyadoy sidaa tahay martin luther king kolkii uu halganka hoggaanka u qabtay waxa uu dhinac isaga duwo wax allaale iyo wixii fadqalale iyo dhiigdaadina waxa uu doortay inuu xaqiisa ku dhacsado mabda' nabadeed oo laga dhaxlay halgamaagii hindiga ahaa ee la odhan jiray mahatama gandi sidaas ayuu dadka maraykanka iyo dunida oo dhan damiirkooda ku dhaqaajiyey ilaa loo wada garaabay bishii august siddeed iyo labaatankeedii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii oo waxay ahayd boqol guuradii uu madaxweynihii maraykanka abraham lucline sharciyeeyey joojinta addoonsiga banaanbax ballaadhan oo loo bixiyey socodka washington ee shaqada iyo xorriyadda ayaa maalintaasi lagu qabtay caasimadda washington waxaa isugu yimi dad tiradooda lagu qadaray laba boqol iyo konton kun oo ruux fagaarahan la yidhaah lecrin memorial ayuu martin luther king ka jeediyey khudbad qaaya leh oo dayankeedu weli dhagaha ka sii yeedhayo khudbadda waxaa loo yaqaan i have a dream waxa aan leeyahay riyo waxa uu ku guntay wacad ah in aanu halganka xuquuqda madowgu dib u noqosho lahayn waxaa kaloo hadalkiisa ku saadaaliyey inay iman doonto dharaad dalkiisa looga wada noolaan doono sinaan iyo xaqsoor iyadoon qofna lagu takoorin midabkiisa iyo diintiisa khudbaddiisa waxa uu adeegsaday arrimo badan oo kicinaya xusuusta taariikhda iyo rajada mustaqbalka labadaba ugu horrayn goobta dharaarta la taagnaa waxay ahayd taallada lucline waxay xoojisay fogeynta riddada baaqa waayo lucline waa madaxweynihii sharciyeeyey xuquuqda iyo sinaanta dadka maraykanka taa darteedna loo dilay marka labaad martin luther king waxa uu si mogle u xigtay boqol guurada iyo taariikhdeeda iyo xeerarka maraykanka ee damaanad qaadaya in dadka oo dhammi ay leeyihiin xuquuq siman waxa uu khudbaddiisa ku mariimay diin wadaniyad bani aadanimo iyo goodi kuwaas oo dareenka iyo damiirka ruxaya dadka uu la hadlayay badankoodu waxay ahaayeen dad isaga la wadaaga xanuunka gunnimada iyo u jeelanaanta gobonnimada iyo helista xuquuqdooda sidaa darteed waxa uu ku celcelinayaa erayo talantaaliya sida addoon xor dulmi xaq sinaan midabtakoor colaad nabad iyo wixii la mida kuwaasi oo habsami ugu dhacaya dhagaha maqlaya dadka waa uu dagaalgelinaya waxuu si uga digayaa fadqalalo iyo falal aan gar ahayn dhanka kale cabdaanka tirada badan waxa uu sheegayaa aayaha noloshooda runta ahi inuu ku xidhan yahay aayaha malyuumaadka madowga ah ee iyaga ku hoos dulman waxa uu ku xardhayaa mustaqbal qurux badan oon ah nabad xasilooni isu arxamid iskaashi iyo walaalnimo in lagaga wada noolaado idil ahaan daafaha dalweynaha maraykanka khudbadda martin waxa ay ku bilaabmaysaa awaala waran iyo qiimaynta xaaladaha lagu sugan yahay waxa ay jeexaysaa toobiyo cad oo ay tahay in haldanka loo maro waxayse cirka isku tulaysaa kolka uu darandooriyo riyooyinkiisa wada beerqaadka ah ee quruxda badan ee midabo mid ay ka daran tahay ee ah mustaqbalka wacan ee dalkiisa ugu dambayn khudbaddu waxa ay fikir gaadhaysaa kolka uu dalbado dhammi cidhifyada maraykanka in isku mar laga wada garaaco dawanka xorriyadda taas oo niyad samida iyo codka uu ku odhanayo la moodo dawankaasi judhiiba inuu yeedhay dabadeed waxa uu leeyahay ilaaha weynow haddaba waa kugu mahad afartii bishii abril kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdanki magaalada membesi ee gobolka trays ayaa cunsuri cabdaanihi martin luther king toogasho ku dila hase yeeshee riyadiisa lama dilin way rumowday maalintii dilkiisu dhacay waxay noqotay maalin weyn oo sanad walba dalkiisa laga xuso dhanka kale halgankiisi waxaa ku guulaystay oo maanta maraykanka madaxweyne ka ah barack xuseen obama oo ah nin madow haddaba khudbadiisii hafadream waxaan leeyahay rio ayaynu kusoo qaadi doonaa barnaamijkan I am happy to join with you today in what will go down in history.
waa ii farxad in aan maanta idinla wadaago arrin taariikhda ku geli doonta inay tahay bannaanbixii nabadda ee ugu weynaa taariikhda qarankeenna
Five score years ago, a great American in whose symbolic boqol sano guuro xusuus la hortood ayuu haliyey maraykan ah oo aynu maanta tusmada hooskiisa joognaa waxa uu saxeexay warqaddii lagu iclaamiyey xorriyaddeenna wareegtada qiimaha badani waxay ahayd oog iftiin weyn oo yadidiila u ahayd maliyuumaad madow ah oo addoon ah lana kadeednaa holaca iyo dhamacda dulmiga waxa ay la farxad ahayd iftiinka waaga oo lagaga baxayo habeen dheer oo lagu dabranaa
But 100 years later, the Negro still is not free.
hase yeeshee boqol sano kadib waa inaynu qirannaa runta qadhaadh ee madowgu weli in aanu xoroobin boqol sano kadib nolosha hoogga leh ee madowgu weli waxaa ku yuurura katiinadaha faquuqa iyo silsiladda midabta koorka boqol sano kadib madowgu weli waxa uu ku nool yahay jasiirad cidlo iyo saboolnimo oo ku dhex taalla badweyn barwaaqo ah boqol sano kadib madowgu wuxuu cidhif kaga sii baaba'ayaa bulshada maraykanka wuxuuna dalkiisa ugu nool yahay sidii wax mustaafuris ah sidaa darteed waxaynu maanta halkan u nimid inaynu ku soo bandhigno xaaladda sidaa u foosha xun
In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic waxaynu isugu nimid caasimadda dalkeenna si aynu jeegga uga sarrisanno nimankii jamhuuriyaddan qaabeeyey kolkii ay qorayeen ereyada quruxda badan ee xeer qarameedka iyo madax bannaanida dalkeennu ku dhismeen waxa ay saxiixeen warqad jeeg ah oo qof wal oo maraykanihi qayb ku lahaa which every American was to fall heir. This note was a promise that all men.
jeegaasi wuxuu ahaa wacad ah in la damaanad qaado lama taataannimada qof kasta haa madow iyo caddaanba xaqa noloshiisa iyo xorriyaddiisa iyo in uu sida uu doono liibaantiisa u samaysto It is obvious today that America has defaulted on this promissory note. insofar as her citizens of color are concerned.
waxaase maanta si cad u muuqata in maraykanku ilaa imika uu ku guuldaraystay oofinta wacadkaas inta ku aadan dadkiisa madow in waajibaadka muqadaska ah la dhowradaayo maraykanku waxa uu dadkiisa madow u qeybiyey jeeg kale oo ka xun kaas oo kolkii ay sarrifan lahayn in lagu soo celiyo looguna soo qoray wax sarrifa kuma yaallaan
But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt.
hase yeeshee rumaysan mayno bangigii cadaaladdu inuu kacay oo la xidhay ma ogolin in aynu rumaysanno in waxa laga waayo khasnadda weyn ee qarankeennan wada fursadda ah taa darteed waxaynu maanta u nimid in aynu sarrifanno jeeggaas kaasoo aynu ku helayno xorriyadda hodantinimada iyo cadaaladda nabadgelyadeeda waxaa kale oo fagaarahan barakaysan aynu u nimid in aynu maraykanka xasuusinno xaaladda gubanaysa ee maanta This is no time to engage in the luxury of cooling off.
ma aha maanta dharaartii laysku maaweelin lahaa ku raaxaysiga isqaboojinta amase la qaadan lahaa maandooriyaha waxdejiya ee la yidhaahdo isbeddel qunyar qunyar ah
Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of waa goortii laga dhabayn lahaa wacadkii dimuquraadiyadda waxaa la joogaa goortii laga kici lahaa godkii mugdiga iyo foolxumida ee isirsooca loona bixi lahaa tubtii iftiinka iyo qorraxda cadaaladda loo siman yahay waa goortii aynu qarankeenna ka qaadi lahayn dhiriqda midabta koorka ee saari lahayn taagadda walaalnimada waxaa la joogaa goortii sinaan loo xaqiijin lahaa idil ahaan dadka eebe It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment, this sweltering summer of the Negro's legitimate discontent. Will not pass gaf weyn ayay noqonaysaa in qarankeennu ismoogaysiiya mudnaanta wakhtigani leeyahay xagaagan kulali dhaafi maayo cabashada madowga iyadoo aanay deertu keenin dabayl caafimaad oo xorriyad iyo sinaan leh 1963 is not an end, but a beginning. Those who hope that the sanadkan Negro kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdanku dhammaad ma ahe waa bilow kuwa filaya in madowga dabci doono oo raalli noqon doono waxa ay ku baraarugi doonaan runta qadhaadh haddii dalku sidii uu ahaa dib ugu noqdo deganaan iyo xasilooniyi waa xaaraan inta aanu madowga xaqiisa helin leexada kacdoonku dalkeenna way gilgilaysaa jeer waagu xaqsoor ku bariyo
But that is something that I must say to my people who mid baan stand si on odhan the lahaa wall dadkayga ku taagan qardajeexa kulul ee ay u marayaan qasriga gobonnimada intaynu ku jirno halgankan aynu xaqeenna ku soo dhacsanayno waxa inaga reeban falal aan xaq ahayn yaynaan doonan ama haraadka aynu xorriyadda u qabnaa yuu ina geyaysiin inaynu ka cabno weelka ciilka iyo nacaybka
We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline.
hadiyo jeer waa inaynu u halgannaa si sarraysa oo dadnimo iyo hannaan leh kacdoonkeennan qiimaha leh waa inaynu ka ilaalinnaa inaynu ku geysanno fadqalalo jidh ahaaneed mar kasta iyo goor walba waa inaynu kor isugu qaadnaa heer gobonnimo uu awood muruq inagaga soo horjeeda aynu ugu babacdhigi karno awood nafeed Must not lead us dagaalyahanimada baryahanba bulshada madow ka dhex muuqataa yaanay inoo horseedin inaynu caddaanka oo dhan sharaysanno today, must not lead us to a distrust of all white people.
ogaada caddaan badan oo walaalaheen ah oo ay joogitaankooda maanta ee halkani muujinaysa waa ay garowsan yihiin aayahoodu inuu ku lamaan yahay keenna xorriyadooduna ku tallaalan tahay teenna socdaalka keligeen kuma noqon karno inta aynu soconno talagelkeedu waa inuu ahaadaa inaynu hore u soconno dubu noqosho ma jirto There are those who are asking the devotees of civil waxaa rights, jira kuwa when will you be halgamayaasha satisfied?
weydiiya goorma ayaad qancaysan qanci mayno inta madowgu qabo arxandarrida bahalnimada ah ee bleyska qanci mayno inta jidhkayaga oo socdaalku daaliye loo diidan yahay qolkii uu ku yaro nasan lahaa ama hudheelkii uu magaalada ka seexan lahaa We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a qanci mayno inta dadka madow fursadaha guuritaankoodu tahay xaafad yar oo go'doona ka guur oo mid ka weyn oo go'doona u guur weligayo qanci mayno inta carruurtayada qofnimada laga siibayo ee karaamadooda lagu dilayo ee meel walba loogu qoro caddaanka oo kale
We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote.
ma qanci karno inta aan mississippi qof madawi doorashada ka codayn karin ka new york joogaana garanayn waxa uu ka codeeyo ama uu codeeyo No, we are not satisfied and we will not be satisfied.
maya maya ma qanacsanin ma qanci doonno jeer ay cadaaladdu sida daadka u qulqusho oo xaqu sida dabaysha u soo rogmudo I am not mi- unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations.
ma moogi in badan oo idinka mid ahi in aad soo marteen qaxal iyo qatooyo aad u daran qaarkiinna haddadan ayaad ka soo baxdeen qol xabsi ah oo cidhiidhi ah qaarkiin waxaad ka timaadeen deegaano ay raadinta xorriyaddu idin badday in la idin ugaadhsado iyo arxan darrida bilayska waxaad noqoteen roog caddaagii xanuunka ee halganka kusii shaqaydataa idinkoo rumaysan dhibaatada xaqa loo maro in lagu barakoobo Go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, ku noqda mississippi ku noqda alabama ku noqda south carolina ku noqda georgia ku noqda louisiana ku noqda xaafadihiinnii isku raranta iyo go-doonka ahaa ee magaalooyinka waqooyi idinkoo og xaaladani inay isbedeli karto oo ay isbedeli doonto inaga ilaaliya inaynu ku hoobanno haadaanta quusta ah I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
maanta waxaan idiin sheegayaa saaxiibayaal iyadoo waxaas oo dhibaato ah maanta iyo barrida ayaynu hor yaallaan The difficulties aniguna aan xanaaqsanahay haddana weli waxa aan leeyahay riyo waa riyo xidhido fog ku leh riyada maraykanka I have a dream that one day this nation will rise up waxa aan leeyahay riyo ah maalin uun ummaddani inay ka kici doonto oo ku dhaqmi doonto macnaha dhabta ah ee axdigeedii ahaa xaqiiqooyin aan hadal geli karin waxa inoo ah taas oo ah in dadka la uumay iyaga oo siman
I have a dream that one day on the red waxa aan leeyahay riyo ah maalin in haraha cascas ee georgia ay miiska walaalnimada wada fadhiisan doonaan addoomihii hore wiilashooda iyo addoonsadayaashii hore wiilashoodu I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state waxa aan leeyahay riyo ah in maalin xitaa gobolka mississippi ee lamadegaanka ah ee ay kulaylka dulmiga iyo cadaadisku cusleeyeen inuu isu rogi doono kob cagaaran oo xorriyad iyo cadaalad ah I have a dream that my four little children waxa aan leeyahay riyada ah maalin ay afartayda carruur ahi ku noolaan doonaan qaran aan loo eegayn midabkooda ee loo eegaya dadnimadooda I have a dream that one day down in Alabama riyo ayaan maanta leeyahay waxa aan leeyahay riyada ah maalin gobolka alabama ee midabta koob ku yaalla ee guddoomiyuhiisu ereyada dulmiga ah shubo in loo gudbi doono heer ay carruurta madow iyo kuwa cadi gacmaha isqabsadaan iyaga oo walaala ah I have a dream that one day every valley shall be exalted maanta waxa aan leeyahay riyo waxa aan leeyahay riyada ah maalin godan oo dhammi kor inay soo kici doonto kor iyo buur oo dhammina ay hoos u soo degi doonto dhulka kala sarreeyaana silmi doono marinka leexleexsanina mudhun noqon doono oo weynida iyo wanaagga eebba muuqan doono oo dadku si wada jir ah u arki doonaan This is our hope with this faith waa taayidadiiladeenu kalsoonidaas ayaynu buurta quusta ku burburin karnaa oo kaga dhigi karnaa dhagaxa rajada kalsoonidaas ayaynu laxanka dhabaqsan ee bulshadeenna ugu rogi karnaa hees macaan oo walaalnimo ah kalsoonida ayaa inoo suuro gelin karta in aynu wada shaqayno in aynu wada dukaansanno in aynu wada dadaalno in la ina wada xidho in aynu xorriyaddeenna isu wada taagno inagoo og maalin uun in aynu xoroobayn
This will be the day when all of God's children waxay noqon doontaa maalinta dadka eebbo oo dhammi hees cusub wada qaadi doonaan geyigayagow adigaale macaanka gobannimada aan u heesayo dalkii awowiyaday lagu aasay baa tahay fankii xujada eebbe adaa ahe buur iyo bannaan dawanka xorriyaddu ha ka badbado let freedom ring and if America is to be a great nation this must become true haddii maraykan qaran weyn noqonayo taasi waa inay rumowdaa So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire.
dawaanka xorriyadda ha laga garaaco daaraha ama kaaga leh ee new hampshire dawaanka xorriyadda ha laga garaaco buurta weyn ee new york dawaanka xorriyadda ha laga garaaco dhulbeeraadka pennsylvania dawaanka xorriyaddu ha ka yeedho buuraha barafku gashan ee kalorida
Let freedom ring from the curvaceous slopes of California.
dawanka xorriyaddu ha ka yeedho fiidaha maroorsan ee buuraha california sidoo kale dawanka xorriyaddu ha ka yeedho buurta Let georgia freedom ring from dawanka the xorriyaddu ha ka yeedho buurta soo baxsan ee Let tanisa freedom ring from dawanka xorriyaddu ha ka yeedho mississippi oo dhan muddan iyo taag meel walba dawanka xorriyaddu ha ka yeedho kolka aynu dawanka xorriyadda garaacno ee uu tuulo walba iyo jeed walba ka yeedho iyo gobol iyo magaalo kasta waxaynu soo badejinaynaa maalin ay dadka ilaahay oo dhan madowgooda iyo caddaankooda yuhuuddooda iyo kuwooda kale ee brotestanka iyo kaatooliga maalintay gacmaha iswada qabsanayaan ee ku heesayaan heestii soo jireenka ahayd ee dadka madow Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
ugu dambayn waynu xorownay xor baynu nahay ugu dambayn ilaaha weynow waa mahaddaa ugu dambayn xor baynu nahay koob iyo konton sano ayaa laga joogaa markii martin luther king uu khudbaddaasi ka jeediyey magaalada washington siddeed iyo labaatankii bishii ogost kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii Thank